Caruur barbaarintu waa xirfad ay waalidiintu isdheer yihiin. Qofkii barta barbaarinta hagaagsan ee carruurta waxaa inta badan laga gartaa carruurta uu tarbiyeeyay. Waayo xigmad caan ah ayaa tiraahda qofka waxa uu bixiyaa wax uu hayo. Sidee ayuu waalidku ilmihiisa si wanaagsan ugu barbaarin karaa haddii uusan ogeyn ama uusan aqoon waajibka saaran? Caruur badan ayaa maanta ku sugan xaalad aad looga naxo akhlaaq ahaan, diin ahaan, waxbarasho iyo bulsho ahaanba. Taa macnaheedu ma ahan in carruurtu xumaan ay ku dhasheen, ee waxay u badan tahay inay soo barbaariyeen waalidiin aan aqoon u lahayn barbaarinta habboon ee carruurta. Bulsho xun ma jirto ee waxaa jira bulsho ka kooban qoysas aan aqoon u lahayn sida carruurta loo barbaariyo. Dabcan dhalintaas aan la tarbiyeen waxay mujtamaca ku tahay dhaawac weyn oo khatar u ah diinta iyo dhismaha bulshada. Xilliyadii hore waxaa jiray xiriir weyn oo dhex mara carruurta iyo waalidkood. Haddii waalidku uu shaqo ama hawl maalmeedkiisa ku mashquulsan yahay, waxaa carruurta xiriir wanaagsan ay la lahaayeen waayeelka guriga jooga oo carruurta uga sheekeyn jiray sheeko carruureed iyo waayajooggiisa waxa uu soo ahaa. Hadda dunidu waa is beddeshay, waalidiintii iyo carruurtii waa ay kala mashquuleen. Waalidku inta badan waxa uu ku mashquulsan yahay hawlihiisa gaarka ah haddii uu guriga joogo xitaa. Carruurta waxaa lagu mashquuliyaa aaladaha casriga ah sida taleefannada ama TVyada. Hooyadu waxay ubadkeeda u dhiibtaa taleefankeeda si aysan uga mashquulin hawlaha ay qabanayso. Taas waxay meesha ka saartay xiriirkii dhex mari lahaa carruurta iyo waalidkood, maadaama carruurtu maalintii oo idil ay ku mashquulsan yihiin daawashada aaladahaasi loo shiday. Iyaga oo maskax ahaan iyo jismi ahaanba la qabsanaya waxaas ay daawanayaan, dhaqan ahaanna raacaya. Waxaa badatay xanuunada nafsiga ah iyo kuwa aragga ku dhaca maadaama carruurtii ay taleefannada wixii ay ka daawadaan ay ku dhaqmayaan ama ay raacraacayaan. Haddaba waalidiintu maxay kala kulmeen carruurta taleefannada ay ku mashquuliyaan? Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee carruurtu ay ka daawadaan taleefannada? Waxaa inoo sharxaysa hooyo Asma Maxamed Sheekh oo ka mid ah waalidiinta carruurtoodu ay la qabtimeen taleefannada.
ilmaha moobeelka waa isticmaalaan zaa'id weliba dan waqtigan aa joogno kuwayga bas ma ahana ilmaha dhan waxaa waaye inay ku dhashteena umaleeshaa moobeelka waa isticmaalaan aad iyo aaday u isticmaalaan ilmo waxaa jiro geemka fiirsado ilmo jini jini fiirsado marka kuwiiga weli geema gaarin waa yiri marka jini jini fiirsadaan ilmaha aslan halka sano ilaa iyo shanta sanaba waxaase youtubeka jini jini ay ka fiirsadaan marka wixii ka weyn iyaga geem isticmaalo siga markii moobeelka uu ka cusub yahay uu arkaayo oo la- intuu la qabsanaayo gee waa lagu dhahaa markaas ikhtiyaar ma lahan dooq ma lahan wax uu ka helo markaas malaan markii ugu horeyso waa oo moobeelka oo isticmaalayo markaas adaa u geynaysid laakiin markuu la qabsado uu wuxuu ka helo uu doorto oo moobeelka si fiican u fahmo isaa isaa geysanayo oo maxalba wuxuu rabo jinjiniguu rabo kartoonkuu rabo isaa geysanayo isaa fiirsanayo Hooyo Asma waxay ka warbixinaysay sida carruurta ula qabatimeen daawashada taleefannada iyo haddii laga qaado waxyaabaha ay ku dhaqmayaan iyo sida ay markaa noqonayaan. Maxaa u sababa carruurta inay taleefannada ahmiyad siiyaan halkii ay waalidkood iyo dadka kale ee la joogo ay la ciyaari lahaayeen? Mar kale hooyo Asma ayaa ka jawaabaysa su'aashaas.
laba arinaa loo sababeyn karaa labada arintan waxaa waaye midda koowaad ilmihii oo guriga joogo oo dadkii oo dhan dadkii guriga joogay qof kasta moobeelku mashquulsan yahay ihtimaamka dadkii waaweynaa moobeelka siinayaan cunugii meeshaasna uu moobeelkii ku barto oo isina moobeelaa rabaa dhaho iyo hooyooyinkii oo ilmahooda markay ku waaweynaa baxaa midka u yaroo guriga joogo hoosha markay qabsanayaan iskaga mashquuliyaan ee u dhiibaan labadaas sababoodaa jirto kaalinta ugu weyn aalada casriga haatan ee ilmaha maa waqti sanab sanad ka dambeyso ee horta iyadoo waqtigiiba iska yaa waqti alloo saale haddana il- waxaa umaleysaa ilmaha cunug cunug ka dambeeya inuu kasii aalad jeclaanayo marka sababna way u noqon kartaa waalidka saa hore usoo sheegnane saba- kaalinta koowaadba waxaa iskale waalidka way jiraan ilmaha familkooda moobeel aa haysanin oo aa sida een, oo moobeelka ay u badneen haddii la wada baxaayo waalidka baxaayo oo markaas loogu tagaayo gabar yar oo iyadana moobeelka ay isticmaalin aan moobeelka siinin laakiin hooyooyinkeena cunuga hadduuba lix bilood soo gaaro moobeel haddaa hadda u daartid iyadoo mo- isagoo kor ku haayo lix bilood korka ay ku hayso ee fiirsaneen cunugii moobeelka uu la qabsanaa isagoo lix bilood jira arkay moobeel oo fiirsanaa marka waxaas kaalinta ugu badan way ku leeyihiin waalidka khaasatan hooyooyinka aa dhigi karnaa Maxaa ka mid ah falcelinta ay sameeyaan carruurta marka laga qaado taleefanka? Maxaana ka mid ah dhibaatooyinka lagala kulmo?
haa way jiraan dhaqamo markii moobeelka laga qaado iyo falcelin ay ilmaha sameeyaan waxaa ka mid ah hadduu kaloo cuntada cunayo ee dhahda maya cuntada cun cuntadii ma la cunaayo mobeelka hadaa mararka qaar ka qaadid waa la ooynaa heer waxaa mobeelka akhrisid in akhrisid oo meel ku xiriisto ama gooni aa u isticmaashid waa mobeelka aa kala dhuumatid marka oohin iyo inay xanaaqaan inay cuntadii cuni waayaan intaasoo dhibaate aa kala kulmaysaa haddaba maxay tahay talooyinka ay u jeedinayso hooyo asma waalidiinta la midka ah ee caruurtooda ku mashquuliyo taleefanada halkii ay la ciyaari lahaayeen ama waxyaabo kale oo anfaca ah ay markaa uga sheekeyn lahaayeen marka hooyooyinka waxaa kula talinaya oo anaa ugu hore maadaama ilmaheygana ay ku jiraan in ilmaha moobeelka aa la barin waa cunuga anagaa moobeelka tusno anagaa ku mashquulino anagoo howlahayna kala fiirsaneyno marka dhibaatooyin badan uu leeyahay heer si in markay cuntada xataa ay cunayaan ay fiirsaanay rabaan marka hooyo cunugaaga intaa isdhihaysid howlo kale ku mashquul sin moobeelka kuusii fiirsado dhibaatooyin badan isoo heerka waxbarashada gaarin oo indhihiisa si noqonayaan marka hooyooyinka dhammaanteen waxaa iskula talinaynaa ilmaha intay moobeelka zaa-id ula qabsanin heer aa ka qaadi weyn gaarin ee gaarin inaan ka hortagno oo aan moobeelka ilmaha ka qarino xitaa markay seexseexdaan aa isticmaalno dadka aa la hadano laakiin intay noo jeedaan aa ka qarinina ilmaha intaasoo kula talin lahaa